إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay fuliyey weerare iyo dilal ka dhan ah ciidamada shisheeye iyo maamulada la shaqeeya kuwaasoo ka kala dhacay gobollo kala duwan maxbuus ku xirnaa xabsiyada maamulka somalilan ayaa geeriyooday iyadoona eheladiisa ay eedaymo u jeediyeen maamulkaas mid ka mid a xarumaha ganacsi ee ku yaala deegaanka kunyabarow ayaa dayactir lagu sameeyey iyagoona u diyaargaroobaya munaasabadda ciidda kelimaad tixana ah oo ujeedinayo sheekh mahad warsame abuucabdiraxmaan ayaa xalay lagu soo qaatay muxaadara ka hadlaysa in adduunka laga saahido mid ka mid a injineerada ka shaqeeya korontada ayaa ka hadlay khatarta lagala kulmo korontada xilliyada ay roobka da'ayaan dad ayaa ku dhintay dab ka kacay isbitaal lagu daweeyo dadka qaba cudurka koronafayras oo ku yaala magaalada baqhdaad ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkii idaacadda islaamiga ee alfurqaan haatanna ku soo dhowaada isagoo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay fuliyey weeraro iyo dilal ka dhan ah ciidamada shisheeye iyo maamulada la shaqeeya kuwaasoo ka kala dhacay gobollo kala duwan cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa inoo faahfaahinayaa mid ka mid a howlgallo xalay ay fuliyeen ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin wuxuu ahaa qarax ka dhacay degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose qaraxaasi ayaa waxaa lala beegsaday guddoomiyihii maleeshiyaad la baxay macawisley oo la shaqeeya koonfur galbeed dowladda federaalka iyo shisheeyaha islamarkaana ah guddoomiyaha deegaanka leego ee gobolka shabeellaha hoose ugu magacaawnaa koonfur galbeed ninkaas oo magaciisa la ohan jiray gudcur qarax ayaa wuxuu ka dhacay gurigiisa gudcur iyo laba askari oo kale ayaa halkaasi ku naf waayey laba kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray goor dambe ayaa dhaawacyada iyo meydadka goobta laga qaaday sida muuqata xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa aada u qorshaysay qaraxa lala beegsaday gudcur iyo ilaaladiisa sidii ay ugu tala galeen ayuuna qorshihii ugu dhaqan galay gudaha magaalada muqdishona howlgala xalay ay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ka fuliyeen waxay ku dileen nin saaxir ahaa sidoo kalena ka mid ahe ergadii soo dooratay baarlamaanka federaalka ah cabdulaahi ciise hilowle waxaa la sheegay in lagu dilay degmada kaaraan raqubaysan oo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa degmada kaaraan waxay ku dileen cabdulaahi ciise hilowle dowladda federaalk ayaa sidii caadada u ahaydba goor dambe waxa ay qaadatay meydka saaxiibkood isla xalay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin gaar ahaana kuwa magaalooyinka ka howlgala ayaa waxa ay weerar ka fuliyeen gudaha magaalada gaalkacyo gaar ahaana dhanka waqooyi waxa ay beegsadeen sarkaal ka tirsanaa maamulka puntland oo ku magacownaa guddoomiyaha xaafadda garsoor ninkaas ayaa la sheegay in la dhaawacay magaciisa waxaa la yidhaahdaa cusmaan cabdi aadam dhanka kale ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin xalay waxa ay qaadeen weeraro foolkafoola oo ka dhana shisheeyaha iyo weliba ciidamada maamulada la shaqaynaya gobolka shabeellaha hoose weeraro ayaa waxay ka dhaceen fariisimo ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalk ay ku leeyihiin afgooye iyo janaale diryaanka hubka ayaa halkaasi laga maqlayay dhanka walaayada jubbooyinka waxaa la weeraray ciidamada kenya ee fariisinka kule cabdalla biroole iyo kuwai jooga deegaanka qooqaani weeraro kale ayaa waxay ka dhaceen gobolada baay iyo bakool magaalada xudur waxaa la weeraray laba fariisin oo ciidamada etoobiya ay halkaa ku leeyihiin sidoo kale waxaa barbar socday weerar kale oo lala beegsaday fariisin halka ay ku leeyihiin ciidamada maamulka koonfur galbeed diryaanka hubka la isweedaarsanaya ayaa laga maqlayay xudur iyo nawaaxigeeda dhanka magaalada baydhabana kontarool ku yaala ayaa weerar lagu qaaday ciidamo joogay oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed kontaroolkaasi ayaa layidhaha makuunde weeraradan waxay daba joogaan weeraro hore oo ka dhacay gobolada kala duwan ee dalka qaarkood kuwaasoo xarakada shabaabul mujaahidiin ay fulisay tan iyo markii ay curatay bishan barakaysan ee ramadaan ee iminka kalabarka ku dhow xarakada shabaab lmujaahidiin ayaa sida looga bartaba marka ay dhalato bisha barakaysan ee ramadaan waxay laba jibaartaa weeraradeeda ka dhankaa shisheeyaha iyo maamulada la shaqaynaya maxbuus ku xirnaa xabsiyada maamulka somalilan ayaa geeriyooday iyadoona eheladiisa ay eedeymo u jeediyeen maamulkaas warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya zakariya cumar maamulka somalilan oo ka mid ah maamulada uu shisheeyaha ku adeegto islamarkaana dhibaatooyinka kala duwan ku hayo bulshada ku nool deegaanada uu ka arrimiyo ayaa waxaa laga soo warinayaa dhacdo naxdin leh oo ka dhacday deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaasi wararka ayaa waxa ay sheegayaan in mid ka mid ah xabsiyada maamulka somalilan uu ku geeriyooday maxbuus in muddo ah u xirnaa maamulka somalilan qaar ka mid ah ehlada maxbuuskan oo u xirnaa maamulka somalilan oo lagu magacaabi jiray leh kuna geeriyooday gudaha xabsiga oo la hadlay warbaahinta ayaa ku eedeeyey maamulka somalilan dhimashada ku timid maxbuuskan iyagoona dhanka kala xusay inaysan jirin wax dembi ah oo lagu helay baa laga hadlayaa ciddii ay qusaysaabana lala hadlayaa waxaa lala hadlayaa dowladda somalilan waxaanu ka hadlaynaa meydkiisu yaallo burco oo ayaanle saleebaan xasan oo muddo dheer halkaa haddan meydkiisu yaallo muddo dheera jeelka ku xidhnaa intaa maxkamad lama keenin haddii sharci dunida jiro ama waa lagu heli lahaa ama waa lagu waayi lahaa lama keenin dulmigaa meesha ka jira iyo geeridaa ka dhacday waxaanu u tirinaynaa dowladda somalilan iyadaanu noo haysa wax lagu cadeeyey iyo xukun ku dhacayna midna ma marka horeba waxaanu la yaabanayn maxaa ama wax loo xukumi waaye ama loogu cadayn waaye wax allaale wax lagu cadeeyey iyo kiis lagu qaaday xuriyadoodiina looma sii dayn maamulada shisheeye kalkaalka ah ee ka jira waddanka ayaa inta badan waxa ay dhibaateeyaan dadka muslimiinta ah ee ku nool deegaanada ay ka arrimiyaan iyadoona dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanadaasi ay wajahayaan dhibaatooyin isugu jira dil dhac kufsi iyo handadaad joogto ah kelimaad taxana ah oo uu jeedinayo sheekh mahad warsame abuu cabdiraxmaan ayaa xalay lagu soo qaatay muxaadara ka hadlaysa in adduunka laga saahido haashim cabdinaasir ayaa warkaasi inoo faahfaahinayaa
waa qaybta sideedaad muxaadara taxana ah oo u jeedinayo sheekh mahad warsame abuu cabdiraxmaan oo ka mid a mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo looga hadlayo tilmaamaha gabadha muslimadda ah iyo kaalinta ay ku leedahay dacwada iyo jihaadka xalqadan ay baahisay muasasada alkataa'ib ayuu sheikhu kusoo gudbinayaa muhiimadda ay leedahay in haweenayda muslimadda ah ay ka saahido adduunyada uga horrayn sheikha ayaa soo gudbinaya qise cajiib ah oo uu wariyey imaamu muslim islamarkaana ku saabsan nin usoo martiyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaan rabaa inaan si kooban u dulmarno insha allah qise cajiib ah oo uu warinayo imaam muslim qisadaasoo ah in maalin maalmaha ka mid ee nebiga sala allahu caleyh wasalam uu u yimid nin sabool ah oo sadaqo codsanaya nebiguna sala allahu calayhi wasalam sidii caadadiisa ahayd ayaa wuxuu fariin u diray mid ka mid a xaasaskiisii inay keento wixii dheef oo guriga yaalla si loo siiyo ninkan faqiirka ah waxayna xaaskii nebiga sala allahu caleyh wasalam ku soo jawaabtay waaladii bacadaka bilxaqi maa cindii ilaa maa waxaan ku dhaartay allihii xaqa kula soo diray biyo mooye wax kale iima yaallo kadib wuxuu u cidiray mid ka mid a xaasaskiisii kale bal haddii wax uun laga helaayo ayadiina waxay ku soo jawaabtay sidii oo kale biyo mooye wax kale guriga ma yaallo haddana mid kale ayuu isla fariintii u diray sidii ay iyadana ku soo jawaabtay ilaa dhammaan xaasaskii nebiga sal allahu aleyh wasalam ay ku dhaarteen inaysan wax dab ah guriga ka shidnayn markuu nebi maxamed sala allahu caleyh wasalam dhammaan guryaha xaasaskiisii ka waayay wax la quuto ayuu nebigu sala allahu caleyh wasalam saxaabadiisii ku yidhi man yudiifu haada alleyla raximahullah yaa caawa ninkan marti soora allah u naxariistee sidoo kale sheikha oo ka sii hadlaya qasada ayaa soo gudbinaya arrin ku dayasho mudan oo uu sameeyey saxaabi ka mid a raggii la joogay nabiga sala allahu calayhi wasalam fa qaama rajulun min alansaar waxaa istaagay nin ka mid a ansaarta wuxuuna geeyey gurigiisii wuxuuna xaaskiisii ku yidhi hal cindaka shay-un miyaad haysaa wax la quuto waxayna ugu jawaabtay cunto aan carruurta ugu talagalay mooye wax kale ma haayo ninkeedii wuxuu ku yidhi waxaad carruurta ugu talagashay u soo diyaare ninkan martida inoo ah wuxuuna kula dardaarmay inay faynuusta guriga damiso carruurtana mashquuliso markii cashada loo keenay ninkii martida ahaa ayaa ninkii iyo xaaskiisii iyo carruurtiisii iska dhigeen dad cashaynaya habeenkiina sidaas ayay ku qadeen waagii markuu baryey ayay nebiga sala allahu calayhi wasalam u yimaadeen nebiguna wuxuu ku yidhi qad cajiba allaahu min shaniicikuma bidayfikum alleyla wuxuu allah la yaabay sidaad xalay u soorteen martidii idinla joogtay kadibna waxaa soo degatay qowlkii allah uu ku ammaanaya ansaarta ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون intaas kadib sheekh mahad warsame ayaa sharaxaya faa'iidooyinka lagala dhex baxayo qisada isagoona dardaaranno muhiim ah u jeediyey gabdhaha muslimaadka ah haddaba fawaa'idda lagala dhex baxayo qisadan waxaa ka mid ah suhdiga iyo sida nebiga sal allau aleyh wasalam iyo xaasaskiisii ay ku qanacsanaayeen noloshay haysteen iyo siday ugu sabri jireen gaajada iyo waxla-aanta caaisha radiallaahu canha waxaa laga wariyey inay tiri waxaa ina soo mari jirtay laba bil oo xidhiir ah oo aan guryaha nebiga sal allau aleyh wasalam dab laga shidin hadday dunidu qiimo leedahay nebigii asxaabtiisa iyo dadka saalixiinta ah lagama qadeeyeen waxaan kaloo ka baranaynaa qisadan in gabadha muslimadda ah ay ninkeeda ugu sabarto xiriirka dhanka maciisada ah iyo inaysan ku kalifin wuxuusan awoodin qaan iyo deen joogta ana aysan gelinin waxaan qisadan ka baranaynaa in qofka muslimka uu raalli ku noqdo arsaaqda allah siiyey kuna shukriyo uusanan u hanqaltaagin dad kale wixii gacantooda ku jira waxaa suurtagal ah in nafta iyo shaydaanka ay gabadh ugu sheekeeyaan inaysan haysanin biil ku filan ama ay dayacan tahay ilaa heer ay gaarto inay ninkeeda isku dhacaan ama ay ka dalbato inuu furo waxaa laga yaabaa in gurigii dhisnaa ay u dumiso daah ama dahab ama joodari loo gedi waayo arrinkaasna ma ahan arrin sax ah waxaan qisadan ka baranaynaa fadliga ay leedahay sawjada saalixada ah iyo siday ninkeeda khayrka ugula qayb qaadanayso nebiga sala allahu caleyh wasalam ayaa mar la weydiiyey hantida ugu wanaagsan waa mideh nebiguna sal alla aleyh wasalam wuxuu yidhi liyattakhid axadukum qalban shaakiran wa lisaanan daakiran wa sawjatan tuciinuhu calaa amri alaakhira nebigu sal alla aleyh wasalam wuxuu ku jawaabay midkiin ha yeeshe qalbi allah ku shukriya carab allah xusaya iyo xaas wanaagsan oo ugu kaalmaynaysa aakhiradiisa
gabdhaha muslimaadka ah ayaa kaalin muhiima kaga jira bulshada hadday hagaagaanna wax badan ayaa ummadda u hagaagaya hadday taa bilcagsigeed noqdaanna wax badan ayaa fasahaadaya mid ka mid a xarumaha ganacsi ee ku yaala deegaanka kunya barrow ayaa dayactir lagu sameeyey iyagoona u diyaargaroobaya munaasabadda ciidda warbixinta warkan waxaa soo jeedinaya maxamed muudey carwada xilkaas oo ka mid ah xarumaha ganacsiga ee horay ugu furnaa deegaanka kunyoberow ayaa dhowaan dibu habeyn lagu sameeyey iyada oo la keenay qalab fara badan oo loogu talagalay ciidda sidoo kalena aad loo qurxiyey kadib booqasho aan ku tagnay carwada xilkas ayaan waxaan waraysi la yeelanay milkiilaha carwada wuxuuna inooga warbixiyey carwadani iyo sida dib u habaynta loogu sameeyey calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa ku dhowahay jasaaka allahu khayran jasaa alfurqaan magacayga waa xasan haddii aan ka warbixiyo dib u dhis carwadan horta waa horey ayay u dhisneed waxaan ku samaynay dib u dhis ballaaran oo ninka hordhinacyo wada badan leh haddii aad ka eegto dhinaca dhismaha haddii aad ka eegto dhinaca qurxinta haddii aad ka eegto dhinaca ninka la yidhaahdo alaabta iyo qalabka aankan saad la socotaa macarwadan horey waa u shaqaynaysay oo ninka magaalada way ku tiilay kadib markaan fiirinay tadawarka iyo horumarka uu ganacsigu sameynaa waxaan garanay inaan dib u dhis ballaaran ku samayno dhismaha iyo qaabkay u shaqaynaysa qaab la jaan qaadi kara carwoodhinka ka jira magaalooyinka waaweyn ama adduunyadaba ka socda sidaasaan dib u dhiskaan ugu samayno magaceeda waxaa la yidhahdaa xilkas intaasi kadib wuxuu ka waramay qalabka ay ku soo kordhiyeen carwada qalabkii ma u dhammaystiran yahay ha saad u aragtaba carwada waa u dhammaystirnay ninka layidhaha imkaaneedkeedii haddii lagu bilaabi lahay ama caruur ay aaleed ragga dumarka dhammaan waa kaa qabtirnay waxaa kaloo ninka layidhahdo kugu daraya dadka waa kala leebal ninka layidha qaar oo ilaahay xoogaa dhaqaalahoodu ay sarreeyo qaar dhexe iyo qaar iska hooseeya qolo walba siday tahay ayaan ula tacaamilaynaa qiimahana waa aad iyo aad ayaan ugu jebinaynaa insha allah waanu jebinay ninka la yidhaahdo aad iyo aad ayaan ugu soo dhaweynaynaa insha allahu tacaala ugu dambayntii wuxuu baaq u diray macaamiisha ku xiran carwada xilkas maxaa talooyin ah oo aad u soo jeedinaysaa macaamiishaada macaamiisha waxaan soo jeedinaynaa inaan dhammaan u keennay inka la yidhaahdo say hore uga barteen bacrooda si ama rag hadduu ahay gabdhaha hadday yihiin caruurta ninka la yidhaha qalabka yaroo ay caruuru ku ciyaaraan iyo qiimo jaban intaba waa u diyaar marka la gaaro xiliyadani oo kale oo ay soo dhowdahay munaasabadda ciidulfidriga waxaa goobaha ganacsiga gaar ahaan carwooyinka soo buux dhaafiya qalabka loogu talagalay in ay carruurtu ku ciyaaraan maalmaha ciidda iyo dhar casri ah oo kala duwan kuwaas oo ay ganacsatadu ugu talagaleen in ay dadku ka iibsadaan mid ka mida injineerada ka shaqeeya korontada ayaa ka hadlay khatarta lagala kulmo korontada xilliyada ay roobka da-ayaan sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo maxamed ciise mustaf aadan xasan oo loo yaqaano injineer wiish ayaa ka hadlay khatarta ay leedahay guud ahaan korontada ayna ugu daran tahay xilliyada roobka da-ayaa injineer wiish ayaa soo gudbiyey macluumaad ku aadan sida loola tacaamulayo ama loo wajahayo marka ay qof koronto qabato isagoo soo jeediyey talooyin ku aadan korontada wuxuu sharaxaad ka bixiyey haddii qof koronto ku dhegto tallaabada ugu horreysa oo aad ku dhaqaaqayso wuxuu tilmaamay inaad ugu horreyn soo demiso furaha guud ee laga maamulo korontada korontada macnaha waxa waaye waa aalad loo baahan yahay waay oo aan halis ah marka siyaabaha oo korontada hadda macnaha darad macnaha qofa macnaha ilaah amarkiistiisa imaaday wuu baxay oo markii korontada oo saas ay wax u qabatay oo arkaan macnaha swiij kale inay iska soo damiyaan laakiin waxaa la sameeyaa fal iidaaba gacanta lala galay oo hoolo kale oo aan muhiime ay gacanta la galeen marka waxaa la rabaa qofka baniaadanka markii oo qalad ku dhaca qaladki meeshii oo kaga noqon lahaa waxaa waaye swiijka waay korontada haddii oo dadweynaha waxaan u sheegaya ay dad qabato ama maase ay dareemaan waxaan ka codsanaya inay iska damiyaan swiijka keliya ah kan oo saacadda macnaha agtiisa waay oo cadka weyn kaas haddii hal mar oo korontada qof qabsato oo la damiyo qofka haddii haysata waa sii deyne sidoo kale waxa uu ka digay haddii qof ay koronto qabato gargaarka aad u fidinayso inaysan noqon qofka korontada ku dheggan aad qabato wuxuuna tilmaamay in naftaada halis gelayso ayna tahay in swiijka aad soo damiso haddii oo qofka korontada haysato aad qabsato qofkii waxaa ka sii daran adigii oo qabsataya kaa sii daran qofkaas waxaa laga yaabaa inuu badbaado micnaha attractive ayay samaynaysaa attractivekaas macnaha waxaa waaye qofkii oo haysatay adaybu tilaal noqonaa adig qof adigoo aan soo bixin kaas ma baxaayo marka waxaan dadka aan u sheegayaa qof hadday koronto qabsato inaysan qabsanin ayay qofka kale ay dareemaan swiijkaas inay soo damiyaan laakiin haddii adig qofkii korontada haysata aad sii qabato adayba kusii qabsane qofkii haddii oo koronto haysato aad aragto intaad macnaha hooyada haato ama walaalka ahaado ha isdhihin hooyadaa macnaha gacanta ka qabo aabbaha gacanta ka qabo ha isdhihin orod adiga isla markii iswiijka dami ninkii waa badbaada adigna waa badbaadaysaa injineerka ayaa ugu dambeyn sheegay inay daran tahay korontada xilliyada roobka da-aya ayna ka fogaadaan dadka baalaha korontada isagoo soo jeediyey talo ah in qofka marka koronto la tacaamulayo ay tahay inuu kabo xiran yahay sideeda waxaa ugu sii daran markii aad kobo la-aan aad tahay dacas haddaad wadatid macnaha waa ku tuuri kartaa leh laakiin haddii aadan dacas wadanin waxaa isku darsamaya faaskii iyo nootirkii oo dhulka ka dhalanayo aa isku qabsanaya sidaasaad ku baxay adigan kobo aan musmaaba aan ku jirin waa badbaadadeeda waa iska fiican tahay nootirka kuma soo gudbinayaan roobku markuu da-ayaa ka sii daran ilan waxaa laga yaabaa baalahaas inuu nootir fiiqan yahay u haysto nootirkii iyo faaskii labadu waa isku darsamayaan waxay samaynayaan attractive oo xiriirin ay samaynayaan labadaba adiga isma ogid marka biyihii aad dhex galaysa biyaha naftigeedaaba ku qabanaya oo baalaha laakiin geed haddii tahay waxaa lagu yaabaa geedkaas inuu asiga oo ku tuuro leh ilan faaskii leh waay wuu ku tuuraa bis eh asiga hal lug laakiin labada lug haddaa isku kaa qabato waa u dhammaatay bis waa korontada ayaa ah aalad loo baahan yahay khatarteedana leh waxaa ku habboon bulshada inay ka fooga jignaadaan carruurtana ka ilaaliyaan siiba xilliyada roobka halka warkan uu idinkaga imaanayo waa idaacaddii islaamiga ee alfurqaan ugu dambayntiina dad ayaa ku dhintay dab ka kacay isbitaal lagu daweeyo dadka qaba cudurka koronafirus oo ku yaala magaalada baqhdaad ila wareedyo caafimaad oo ku sugan wadanka ciraaq ayaa sheegaya in qarax ka dhashay mid ka mida dhuumaha ogsajiinka ee isbitaalada ku yaala magaalada baqhdaad uu sababay dab xoogan oo geystay khasaarooyin kala duwan waxay sheegeen in ugu yaraan toddoba iyo labaatan ruux oo ka mid ahaa dadkii la xanuunsanayay cudurka koronafirus ay ku dhinteen dabka halka ay ku dhaawacmeen tobannaan kale goor dambe ayay qolyaha dabdemiska ku guulaysteen inay dabka bakhtiyaan iyagoona halkaasi ka soo saaray meydadka iyo dhaawacyada ka dhashay dabka muuqaalo lagu baahiyey baraha internetka ayaa muujinaya baaxadda uu la egyahay khasaaraha ka dhashay dabkan iyo dadkii ku jiray gudaha isbitaalka oo isku dayay inay ka baxsadaan dhismaha uu dabku qabsaday saraakiisha caafimaadka ayaa waxay sheegeen in isbitaalka ay ku jireen boqol iyo labaatan bukaan iyadoona lasoo badbaadiyey sagaashan ka mid ah dadkaas warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa naga intaa